alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala faslu fi ljanaa-is fasalkani wuxuu ku saabsan yahay axkaamta qofka dhintay la xidhiidha sida in la maydho in la kafno in lagu tukado iyo in la aaso ugu horeyna wuxuu ka hadlayaa maa yajibu limowti lmuslimiin dadka muslimiinta ee dhinta waxaa u waajibaya ay xaq ugu yeelanayaan muslimiinta nool wayalzamu ey wayajibu waxaa waajibaya ey cala lmuslimiina waxaa ku waajibaya muslimiinta oo calaa ariiqi fard lkifaaya faral kifaaya ahaan ugu waajibaya fi lmeyiti ay fii xaqi lmeyiti meydkii xaqiisa meydkii muslimka ah baa loo jeedaa ee shahiid aan ahayn muxrimna aan ahayn waayo meydka markaa shahiidka ama muxrimkaahi xuquuqdan soo socota ma wada laha arbacatu ashyaa shayaaloo afara ayaa waajibaya afartaa shay ay ku waajibayaan horta wujuubku waa wujuub kifaayo waa waajib markaa la yska kaafiyo o la yskaga filaado oo haddii cid uun shaqada ay qabato cidday doonaysaba ha noqotee inta kale dembigu uu ka dhacaya cidda markaa arrintani ay ku dembaabaysaana waa qofka og muslimkaasi inuu dhintay ow yunsabu ilayhi taqsiiru fii xaqihi ama waa qof ka agdhow jaarkiisii oo kale oo haddii qofkii kuwaag dhintay howlahan uu qaban waayo lagu tirinayo inuu yahay mid xaq iyo waajib saaraa ka gaabiyey asluhu ayaa waajibaya in la maydho nabiga calayhi salaatu wasalaam amray maydhistaa inta u yarina waa in jidhkiisa oo dhan hal mar biyaha la gaadhsiiyo biyuhu ay dul maraan wixii najaaso jidhkiisa marsanna laga suuliyo inta ugu yari waa intaas ee faralku uu ku dhacaya wa takfiinuhu baa waajibaya in la kafno marka la maydho kadib baa la kafnayaa marka maydhistaa horeysa waxaana lagu kafanayaa bimaa lahu lubsuhu fii xayaatihi wixii markuu noolaa xidhashadiisu ay xalaal u ahayd oo ninkii oo kale laguma kafni karo maro xariira ama xariir u badan kafanta inta u yarina sidaynu hore usoo barannay waa thawbun oo yasturu jamiica albadan waa hal maro oo meydka jidhkiisa oo dhan wada qarisa waxaa ka duwanun haddii uu muxrim yahay isaga la qarin maayo madaxiisa walaa tukhamiruu ra'sahu buuri nebigu calayh isalaatu wasalaam wsalaatu calayhi tukashada lagu tukada weyaan arrinka saddexaad ee waajibaya salaadaasina waxay waajibaysaa intaan la aasin oo haddii la yska aaso iyadoo lagu tukan arrintaa waa lagu dambaabaya laakiin marka la aaso kadib waa in lagu tukado laakiin salaaddu waxay waajibtahay intaan la aasin salaaddana waxaa shardi u ah taqadumu uhri اlmeyit oo meydkii oon la maydhin haddii lagu tukado salaadaasi ma ma ansaxayso faralkii ridi mayso waa in maydhista meydku ay ka horeyso tukashadiisa marka salaadaasina dee arkaan bay lahayd sida hore noo soo martay niyada ka mid ahayd qiyaam in lagu tukado qofka awoodo ile waa salaad faraleh afar takbiiradood oo takbiiratulxiraam ay ka mid tahay faatixada in la akhriyo nebiga calayhi salatu wasalaam in lagu saliyo iyo meydka in si gaara loogu duceeyo ama duca caam ahoo isaga loola qastiyey ducada caamka waa in la idhaa tusaale ahaan allahuma arxam mowta almuslimiin waqfir lahu ilaaha u naxariiso muslimiinta geeriyooday u dembi dhaaf waa duca caama laakiin haddii isaga loo niyeysto way ansaxaysa rukunka toddobaadna waa asalaam asalaamo naqsiga wa dafnuhu arrinka afraad ee meydka u waajibayaa waa in la aaso ay muwaaraatuhu fi lardi waa in dhulka markaa lagu qariyo oo haddii meydkii la aasi waayo dhulka dushiisa lagaga taga taas waxay noqonaysaa in xurmadiisii aan la ilaalin dadka muslimiintee noolla arrintaasi way dhibaysa oo qalbi ahaan iyo jir ahaanba way u dhibaysa aasitaanka u yar ee faralku uu ku dhacayaana waa muwaaraatuhu fii xufratin taktumu raa'ixatahu wa taxrusuhu min asibaac waa in lagu qariyo god godkaasi oo urtiisa celinaya urtiisu aanay dabadda usoo baxayn bahaaluhu inay la soo baxaanna ka ilaalinaya macnaa ay ku adag tahay inay la soo baxaan marka dhulka dushiisa haddii la dhigo oo dabeetana ciid lagu dul shubo ama dhagaxaan lagu dul tuulo taa faralka ku dhici maayo mar haddii meydkaasi uu ku dhintay meel dhulka loo qodi karo waa in la qodo weeye kaasi waa meydka markaa muslimka ah qofka gaalka ee dhinta isaga maxaa u waajibaya horta in lagu tukadaa waa xaaraan gaalo qoladu doonayaba ha ka noqdee oo ilaahay baa yidhi walaa tusalli calaa axadi minhu maata abada walaa taqum calaa qabri mid iyaga ka midoo dhintay ha ku tukanin ile salaadani waa ducoo meydkii loo ducayno ilahay inuu dembi dhaafo oo cadaab ka ilaaliyo janno geeyo dee qof gaalnimo ku dhintayna taa xaq uma leh meydku haddii uu yahay meyd dimi ah muslimiinta heshiis kula jiray in la kafna waa waajib gaal kasta oo muslimiinta heshiis kula jiray se kii jizyada bixinayey kii magangelyada la siiyey kii heshiis nabadgelyo lala saxeexday isaga in la kafna waa waajib laakiin gaalka xarbiga muslimiinta la dagaalamaya iyo ka muslim ahaan jira murtadkee diinta ka baxay in la kafnaa waajib maaha waayo maydhista iyadu waa jaais waajib maaha waa la maydhi karaa gaalku noocu doonayaba ha noqdee laakiin waajib maaha in la maydha wasnaani buu hi laba oo muslimiinta geeriyootay ka mida laa yuqasalaani laba maydhay walaa yusalla calayhima lagumana tukanayo axaduma midkood ashahiidu waa ka ku shahiiday fii macrikati lmushrikiin dagaalka mushrikiinta lagula jiro shahiidku waa ka geeriyooday wa huwa yuqaatil iclaa'i kelimati illah iyadoo niyada uu ku dagaalamaya ay tahay in ilaahay diintiisu ay kor noqoto diinta inuu gargaaruu doonaya waana man maata fii qitaali mushrikiina bisababi oo qofka dagaalka gaalada iyo mushrikiinta lagula jiro dhinta dagaalka sababtiisana u dhinta sababtiisa u dhinta way ka ballaadhan tahay inay gaaladu dilaan gaaladii baa dishay sababtii dagaalku u dhintay hubkiisii baa ku soo noqday gaadiidkiibuu ka dhacay qof muslimaa ku khaldamay oo gaalmooday gaadiidkii muslimiintaa jiidhay mar haddii dagaalka isagoo ku jira uu dhinto oo dagaalka sababtiisana u dhinto waa shahiid baa la odhanaya laakiin haddii dagaalkii oo laga food jeediye uu dhinto dagaalkabaa ku dhaawacmabe shahiid maaha kaas axkaamta shahiidka male hadduu dagaalka iyadoo lagu jiro uu dhinto laakiin sabab kale u dhinto se wadnaha istaagayba iyadoo dagaalkii lagu jiro iyadoo wax ku dhacayba aanu jirin kaasi shahiidka laga hadlaya maaha markaa shahiidku noocu doonayaba ha noqdo hadduu doonayo markii hore daahirba yaanu ahaani muxditba ha noqdee in la maydhaa waajib maaha nebigu calayh isalaatu wasalaam شhuhadاء uxud muu maydhin walam yugasaluu buu ihi صaxaabigu jaabir بn cabdالlahi se bukhaari wariyey bal nebigu wuxu uhi laa tugasiluuhum ha maydhina buu hi in la maydho wuu diiday faإina kula jurxin aw kula damin yafuuxu miskan yowma الqiyaama maxaa yeelay nabar kasta iyo dhiig kasta oo qofkaa shahiidka ka soo baxay maalinta qiyaame waxaa ka soo kamkamaya miski xadiidka imaam axmed baa wariyey can jaabir waana xadiid saxiixa wey haddii najaaso markaa aan dhiiggiisa ahayni ay gaadho iyada waa laga maydhaya waa waajib in laga suuliyo laakiin dhiiggiisa iyo waxaa laga maydhi maayo waxaana lagu kafnayaa shahiidka dharkii uu ku dhintay oo dharka xaaladaha caadigaa la xidho ah laakiin waxyaabaha dagaalka loo xidho xaaladaha caadiga aan la xidhan iyaga lagu aasimayo waa laga saaraya sida dirac dagaalka oo kale iyo juluudda hargaha iyo waxyaabaha loo xidho dagaalka xaaladaha muctaadka aan la xidhan nebigu wuxuu amray an yunzaca canhum alxadiidu waljuluud shuhadaa uxud nebigu wuxuu amar ku bixiyey wixii bira ay xidhan yihiin ama haraga mara ahaan aanay u xidhnayn in laga saaro wa an yudfanuu fii iyaabihim bidimaa'ihim dharkoodii ay xidhnaayeen in lagu aaso kafan looga dhigo dhiigoodiina lagu aaso aan aan laga maydhin kaasi waa shahiid dunya walaakhira adduunya aakhiraba shahiid buu yahay waxaa jira kuwa la dhaha shuhadaa ulaakhira oo ajarka shahiidka ayay leeyihin aakhiro laakiin axkaamta shahiidka ma laha adduunyada muslimka xaqdarro lagu dilo muslim ha dilo ama gaal ha dilo qofka caloosha u dhinta ka daacuunku dilo daacuunku waa ka soo bax wey inagu shuban shubankaynu daacuun u naqaan daacuunku waa waa ka soo bax waxaana furuqa iyo fantada iyo la odhan jiray wey maxaasaa daacuun la dhaa iyo qofka biyo ku qarqooma iyo qofka dhisme ku duma iyo qofka gubta iyo gabadha iyada oo markaa umushay oo dhiiggii dhalmada la dhimatay iyo kuwaasi shuhadaa baa la dhaa laakiin axkaamta shahiidka adduunyada kuma laha waa shuhadaa ulaakhira kuwaas dee waad ogtihiin cumar iyo cuhmaan iyo cali saddexdaba waa la dilay gacan ka xaq daran baa dishay haddana waa la maydhay waa la kafnay waana lagu tukaday shuhadaana way ahaayeen oo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin isagoo buurta uxud dul maraya oo ay la socdaan abubakar cumar iyo cuhmaan ayay buurtu gariirtay rasuulku wuxu uhi ubut axad uhbut uxud fainamaa calayki nabiyun wasidiiqun wa shahiidaan cid kale kuma dul socoto waxaa ku dul socda nebigii sidiiq oo abubakr iyo shahiidaan waa cumar iyo cuhmaan nebigaa inay shahiidan yihiin uga markhaati kacay haddana waa la maydhay waa la kafnay waa lagu tukaday waayo shahaadadoodu waa shahaadatulaakhira bay ahayd shahiidkii macrikatlmushrikiin lagu dilay ma ahayn yani xagga ajarka aakhire shuhaado ka yihin xaggan axkaamta adduunye shuhaado kamaha wathaaniihimaa kooda labaad ee aan la maydhan laguna tukanahaynin asiqtu waa dhiciska alladii kaasoo lam yastahilla aan dhawaaqin wax codi aanu ka soo bixin lam yarfac sawtahu saarikan xaalo uu yahay mid markaa qaylinaya ama aan waxba cunin waxna cabin dhaqdhaqaaqin siqdiga waa kaasaa loo jeedaa wax dhawaaqa lagama maqal waxba muu cunin markuu dhashay kadib waxba muu cabin dhaqdhaqaaq muu samayn marka waa alwaladu naazil qabla tamaamihi waa ilmo dhashay isagoon shinkiisii aan gaadhin kaasayna de inaguba dhicis aynu naqaana marka nebigu wuxu uhi istahalla sabiyu sulli calayh urif ilmihii yaraa dhashay hadduu dhawaaqo waa lagu tukan dhaxalkana waa laga qeyb gelin sidii qof weyn baa loola dhaqmi taa mafhuumkeedu waa maxay wax calaamad nolooleed tusinaysa haddaan lagu arag dhaxalkana ka qeyb geli maayo waa qof caloosha kusoo dhintay laguna tukan maayo laakiin sida umka shaafici ku taal asxaabu shaafici badankooduna ay ictimaadeen waxa weeye haddii abuurkii bani aadam uu ka muuqdo khilqatul aadamiya ay ka muuqato ilmaha dhiciskaa oo ilmo qormay oo xubnihii bani aadamku ay ka muuqdeen walow dadka khibradda ulowna ha u muuqdaane sidaa dadka umuulinta ka shaqeeya waxaa waajiba in la maydho oo la kafno laakiin in lagu tukadaa waajib maaha mar haddaan calaamadii nolosha lagu arag haddii aan abuurkii bani aadamku aanu ka muuqan oo iska dee waslad gobol yaroo hiliboo iska duuban unuu yahay wuxuu u waajibayaa ma jiraan in lagu tukada waaba xaaran waayo qof inuu yahay lama hubaba laakiin waxaa sunnaa in la asturo oo dee maro yar lagu duubo oo lana aaso taasaa sunnaha wayuqas halkan wuxuu kaga hadlayaa qaabka loo maydhayo meydka wuxuu uhi wayuqsal waa la maydhaya almeyitu meydka witran haslan maydhis oo witran tiro kala dhimana saddex jeer baa la maydhaya hal mar baa ku fila waa inaga nidhi laakiin sida sunnihii waa maxay waa in ugu yaraan saddex laga dhigo haddii laga badiyana tiro kala dhimo waa in lagu wado shan dee shani ku filaan weyda toddoba wahaakada nebigu wuxu uhi inantiisii markii la meedhayey iksilnaha alaaan aw hamsan aw akara min dalika in ra'aytuna dalika bimaain wa sidrin saddex maydha ama shan maydha ama ka badan haddaad u aragtaan inay u baahantah biyo iyo qasilla ku maydha wajacalna fi laakhirati kaafuura maydhista u dambaysana geedka kaafuurka laydhaa raaciya waayo meedka wuu udginayaa jidhkiisana wuu adkaynaya oo isbedelku inuu kusoo degdego ayuu ka celinayaa xadiidka bukhaariga muslim baa wariyay can umi caiya xagga midig baana lagu bilaabaya xubnaha weyse horta waa loo loo istinjeynaya waa loo weysaysiinayaa kadibna dhinaca midig baa la maydhayaa wajahaddaa iyo dhinaca dambe midig kadibna dhinaca bidix baa la maydhaya xagga wajahadda iyo xagga dambeba nebigu wuxu uhi ibda'na bimayaamiiniha wamawaadici lwuduu'i minha dhinacyada midig ku bilaaba iyo meelihii weysada wayakuunu waxaa ahaanaya fii awali guslihi yani maydhistiisa u horeysa sidrun qasri sidrigu waa caleenta geedka gobka ama khatmiga geedka laydhaa ama saabuun sidrigu isagu khaasataani buu leeyahy dhinac saabuuntuu la midiyo uu nadiifinaya meydka dhinacana jidhkiisuu adkaynaya marka haddii isaga la waayo waxyaabaha kale munadifaadka ee wax nadiifiya saabuunta iyo shaamboogayo waa la isticmaali karaa fii aakhirihi wayakuunu wuxuu ahaanayaa qasilkaasi fii aakhirihi wayakuunu waxaa ahaanaya dheh waa hadal cusube fii aakhirihi ay fii aakhiri qasli meedhistiisa aakhirkeediiya inta u dambaysa shay-un shay qaliilun yar oo min kaafuurina geedka kaafuurka laydhaa kaafuurku markaa dhinac udug buu ka leeyahay laakiin iib maqsuuda maaha dhinacana dee meydka jidhkiisa ayuu adkaynaya laakiin waxaa shardi ah maxaa loo yareeyey waynu nidhi shayun ay qaliilun maxaynu nidhi de waxa la rabaa inaanu biyaa bedelin ila hadduu biyihii bedelo oo magacii biyanimo meesha ka saaro dee biyahaasi biyo meydkii daahirinaya ma noqonayaan oo maydhis u gala waayo meydki waa la maydho maydhistii baa loo dhameeyey intaa dabadeed bay wax ka soo baxeen weysadii iyo maydhistii ma cabaysaayo dib ma loogu celinayaa maya maydhista meyidka iyo weysadii loo weysaysiiye midna kuma cabayso wax ka soo baxay wixii ka soo baxay uunbaa markaa laga suulinaya haddii waxaas dee uu istaagi waayana meelaha uu ka soo baxaya waa la gufayn karaa oo cudbi iyo xataa dhoobay sheegaan fuqahadii oo kutubta ku qoran hadda laakiin waxyaaba ka sahlan baa meelaha laga helayo la isticmaali karaa oo aadawaat ibiya waxyaabahan caafimaadka loo adeegsado halkana wuxuu kaga hadlayaa sida meydka loo kafnayo wuxu uhi wayukafanu waa la kafnaya ay nadban sunanimo ila inaga nihi mara quroo wada qarisaa ku filan soo maaha waajibku uu ku dhacaya tanna waa kafantii sunnaha ahayd ee akmalka ahayd ta dhamayska tiran ahayd wayukafan waa la kafnayaa nadban sunanimo almeyitu dakaru meydkii labka ahaa haqaan gaadho ama ha yaraadee fii alaaثati ahwaabin baa lagu kafnayaa saddex maro oo biidin cadcad oo laysa fiiha qamiisun khamiis aanu ku jirin walaa cimaamatu cimaamadina aanu ku jirin waxay noqonaysaa lafaa'if saddex markaa maro oo dee waaraada bay noqonaysaa oo siman dhereer ahaan iyo ballar ahaanba oo mid waliba kelideed meydka marka lagu duubo ay wada qarinayso saddex in laga dhigo waxaa loo daliishaday nebiga calayh isalaatu wasalaam sida caaisha ay sheegtay saddex baa lagu kafnay haddaana waa ahaan saddexdaas marka waa kafantii ilaahay nebigiisa u dooray ilaahayna nebigiisa ta u wanaagsan buu u dooraya laysa fiihina qamiisun walaa cimaamatu bay tihi caaisha kafantii nebiga khamiis iyo cimaamad midna kuma jirin markaa maxaaraan ba ah in khamiis iyo shaadh iyo surwaal iyo cimaamad iyo waxaa meydka loo geliyaa may xaaraan maaha waa bannaantay laakiin sida afdalkii waa in laga daayo inay bannaantayna waxaa u daliila cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul markii uu dhintay inankiisii oo muslim ahaa waa kii rasuulka calayh isalaatu wasalaam u yimi ee weydiistay markaa khamiiskiisa inuu siiyo si uu kafan ugaga dhigo markaa nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu siiyey khamiiskii cabaas bukhaarina wuxuu u baabaystay baabu اlkafani fi اlkamiis wuxuu u deliishaday inay bannaan tahay meydka in khamiis lagu kafna xagga caddaankana nebigu wuxu uhi ilbisuu min iyaabikum اlbayaad fainaha min khayri iyaabikum wakafinuu fiiha mowtaakum dharka cadcad xidha buuhi rasuulku alayh الsalatu slam waa dharkiina u wanaagsan dharka cadi nadaafaddu aada ugu dhowi dee wax uskagama qarsan karo dadkiina dhintana ku kafna buuhi nebigu alayh isalaatu wasalaam xadiidka abu daawuud ee asxaabu sunan alarbaca baa wariyay can ibni cabaas watukafan waa la kafanayaa nadban sunanimo almar'atu gabadhii almara aluntaa baa looga jeeda tii dhadigeyd walow inan yarba ha noqotabe fii khamsati ahwaabin baa lagu kafnayaa shan maro oo biidin macnaa waa sunna in shan maro lagu kafna ile maro qura oo wada asturaysaa ku filane shantaa mara maxay noqonayaan waa izaaru waa hoos gunti si gorgooradoo kale khimaar waa masar madaxeeda iyo qoorteeda markaa qariya iyo qamiiso waa diricii soo saddex maaha iyo lifaafataan iyo laba go kuwan dee kafanta aynu inagu aynu ka dhignaa oo gabadha markaa kafanteedu sida sunnaha way ka badan tahay kafanta ninka waayo asturaadday uga baahi badan tahay umu caiyana waxay sheegtay inantii nebiga ee geeriyootay inay ku kafneen shan maro inay ku kafneen ayay sheegtay culamada qaarkood sida ibnu xajar oo kale xadiidka waa saxiixi waay wayukabaru halkan wuxuu kaga hadlayaa sida loogu tukanayo meyidka wayukabar waa la takbiiranayaa calayhi ee fi salaati salaadii calayhi meydka lagu tukanayey arbacu takbiiraat afar takbiiradood takbiirta lagu xidhanayo iyo saddex kale nebigu calayh isalaatu wasalaam markuu najaashi ku tukaday afartaasu takbiirta haddii shan la takbiirtana salaadu buri mayso oo muslim baa saxiixa ku wariyey nebigu calayh isalatu wasalaam inuu shan takbiirtay wayaqra' u akrinaya almusalli qofka meydka ku tukanaya imaam iyo maamuumkuu doonaya baa noqdee alfaatixata buu akrinaya bacda atakbiirati اluulaa takbiirta hore dabadeed ayuu akhrinaya faatixadu dee arkaanta ayay ka mid tahay arkaanta salaadaas ayay ka mid tahay oo niyada afartaa takbiirood faatixada marka ma shardi baa faatixadu takbiirta koowaad inay ku xigto sida muctamadkaa fi lmadhab ee kutubtii horena aynu ku soo aragnay inay takbiirta koowaad ku xigtaa shardi ma aha takbiirta afraad dabadeed haddii faatixada la akhriyo xataa way ansaxaysaa waay wayusallii waa ku salliyayaa qofka meydka ku tukanaya cala اnabiyi salى اllah alay wasalam nebiguu ku salliyaya bacda aaniyati ay bacda takbiirati اthaaniyati takbiirta labaad dabadeed ayuu nebiga ku salliyaya taas waa shardi salliga nebiguna waa arkaanta salaadan janaasada ayuu ka mid yahay intiisa u yarna waa inagii soo baranno allahuma salli calaa maxamed wey oo dad badan baa laga yaabaa salaatulibraahimyada dheer inaanay garanayn marka waxaa ku filan markay meyda ku tukanaya inay iska idhaahdaan allahuma salli calaa maxamed salligii nebigu intaa waa ku xaasilaya wayadcuu wuu ducaynaya lilmeyiti meydku u ducaynaya bacda takbiirati haalida takbiirta saddexaad dabadeed oo takbiirtaa saddexaad dabadeed meel aan ahayn hadduu meydka u duceeyo ducadaasi ka gudi mayso mawdiceedu waa halkaa marka nebigu wuxu uhi idaa sallaytum cala almeyiti faahlisuu lahu ducaa meydka markaaad ku tukanaysaan ducada u gaar yeela abu daawud iyo ibnu maajiye baa wariyey waana maqsuudka dee salaadan laga leeyahayba si gaara hadduu ugu duceeyo way ansaxaysa allahuma kfir lifulan hadduu magaciisa garanaya ama lifulana ama waxa weeyaan hadduu ishaaro allahuma arxam hada اlmeyit allahuma akfir lihada اlmeyit si guud oo duco guud oo isaga uula qasdiyeyna uu ka dhigi karaa saynu sheegnay allahuma arxam mowta اlmuslimiin allahuma akfir lahum ducada inta ugu yare haddaba waa intee ee meydka hadduu ugu duceeyo ay ka gudayso ila meydka in loo duceeya waa rukun baynu idhi sooma oo haddaanu meydka uba ducayn salaatuljanaaso dhexdeed ma ansaxayso salaatuljanaasadaas ila rukunkii ahaa adducaau lilmeyit baa ka maqanay marka ducada inta u yari waa intee allahuma kfir lahu hadduu idhaa khalaas ama arin arin aakhiro waa inu ugu ducee allahuma kfir allahuma arxamu allahuma adkhilhu ljanna allahuma najihi min cadaabi alqabri wannaar ama arrin adduunyo oo aakhirana wax ka taraysa sida allahuma aqdi daynahu ilaahu deynta ka gud waaya marka nusakha kitaabku way ku kala duwan yihiin duca dheer oo nusakha qaarkood ku qoran waxaan fila wa idin wada qoranta sooma waayo nusakha qaarkood bay ku taallaa fayaqul waxau hi allahuma ina haadaa kani cabduka addoonkaagi weeye wabnu cabdayk labada addoonkay dhaleen weeye kharaja wuu ka baxay min rawxi dunya adduunyada raaxadeedii iyo wasaxatiha ballaarhkeedii xaal buu ka baxay maxbuubuhu kii uu jeclaa iyo waaxibaahu kuwii isaga jeclaaba fiihaa adduunyada ay joogaan ilaa dulmati اlqabri buu u baxay qabriga mugdigiisa iyo wamaa shayga huwa isagu laaqiyahu la kulmi doono kaana waxaa yashhadu mid qira an laa ilaaha ilaa anta mid xaq lagu caabudo inaanu jirin adiga mooyaane waxdaka kelida xaalaata oo laa shariika mid wax kula wadaagaa laka adiga aanu kuu sugnaan وأن محamda buu qiri jiray نebi mحamed cabduka adoonkaagi iyo warasuuluka uu yahay وأnta adigu aclamu waad u ogaal badantay bihi isaga mina anaga allahuma inahu naزla bika aduu marti kuu yahay وأnta adigu khayru manزuuli bihi mid la martiyo ka u khayr badan baata وأصbaxa wuxuu noqday faqiira mid u baahan ilىa raxmatika وأnta adigu غaniyu waad ka kaaftoon tahay can cadaabihi baahi uma qabtid inaad cadaabtid waqad ji'naaka ilaah waanu kuu nimi raagibiina ilayk annagoo ku rajaynayna shufacaaa lahu isagana ergow ah allahuma in kaana hadduu ahaa markuu noolaa muxsinan samafale fazid fii ixsaani ixsaankiisa u ziyaadi wain kaana hadduu ahaa musii'anna fatajaawas canhu xumaanfale hadduu ahaana ilaahay u dhaaf walaqiihi biraxmatika ilaahu raxmadaada kula kulan walaqihi ilaahayow kula kulan biraxmatika raxmadaada sababteed ridaaka raalli ahaanshahaaga waqihi ilaahw ka ilaali fitnata alqabri fitnada qabriga imtixaanka qabriga inuu ku dhaco wa cadaabahuna ka ilaali wafsax lahu ilaah u ballaari fii qabri wajaa fi lardi ilaahu dhulka foge can jambehi labadiisa dhinac ka foge waa ballaarintii un wa daqdat lqabri ka ilaali walaqihi ilaahayow kula kulanoo ku qaabil biraxmatika raxmadaada sababteed almna badqab min cadaabika uu ka badqabo xataa tabcatahu ilaa aada soo saaraysid yowma alqiyaama aaminan isagoo ah mid cadaab iyo cadhadaada ka nabad galay ilaa jannatika aada u soo saaraysid biraxmatika ayaanu kugu baryaynaa ama kuugu tawasulaynaa yaa arxam araaximiin markaa ducadan mtuunta qaarkood ku taalla maaha duco sidaa nebiga calayh isalaatu salaam uga soo aroortay laakiin alimaamu albayhaqi raximah اllahu tacaala wuxuu yihi iyo hayruhu wa min asxaabi الshaafici iltaqط الshaaficiyu min majmuuci اlxaadiiث اlwaarida ducaa warataba waاstaxsanahu axaadiidta nebiga ka soo aroortay adducaa lilmeyit ka hadlaysa ayuu ka soo ururiyey si fiicanna uu tartiibiyey buuri markaa taasina waxay tusinaysaa ducada meydka loo ducaynayaa fii salaati اljanaasa duca tawqiifi oo ereyo gaaroo la dhaafi karin le inaanay ahayn maqsuudku waa meydka in loo duceeye wey ereyo saxa in loogu duceeyin weeyaan maqsuudku wayusalimu buu yihi wuu salaamo naqsanayaa bacda araabicati bacda takbiirati araabicati takbiirta afraad dabadeed buu salaamo naqsanaya sida salaadaha kaleba u salaamo naqsano halkana wuxuu kaga hadlaya meydka sida loo aasayo sida loo aasayo ee faralku uu ku dhacayo dee waynu sheegnay oo waa in lagu qariyo god urtiisu inay bannaanka u soo baxdo celiya bahaluhu inay si sahlan u qotaanna ka hor istaaga wa an yudfana والأفضل أن يدفن وإن لآساء الميت في لحد إيل وإن لغو آسو marka allaxdu waa maa yuxfar fii asfali jaanibi alqabr min jihati alqibla waa godka iilka aynu naqaano ee gidaarka qabriga ee qiblada xiga xaggiisa hoose laga qodo ee qadar markaa la qodo meydka qaadaya oo asturaya oo qarinaya marka waxaa afdala in iil lagu aaso waa hadduu dhulku adag yahay oo inuu dumo aan laga baqahayn hadduu dhulku dhul rakhwiya yahay oo jilicsan oo laga baqayo inuu dumana qabaaljeex in loo sameeyo ayaa afdala iilku inuu afdal yahay waxaa u daliila qowlka uhi nebigu allaxdu lana washaqu ligayrina iilka innagaa iskale haddaynu ummadda nebi maxamed qabaaljeexana ummadaha kale ayaa leh oo xadiidka asxaabu sunan alarbaca ay wariyeen saxaabada qaarna waa ku dardaarmeen sida sacd bin abi waqaas oo kale waa bannaan tahay qabaaljeexu oo qabriga barhtankiisa in la jeexo la qodo deetana inta gidaar la yaro dhiso gidaarkaa saqaf loo sameeyo meydkii u ka hooseeyo kadibna ciidda lagu shubo waxaana u daliila dee wakhtigii nebiga laba nin baa jiray bay dhahan saxaabadu axaduhumaa yalxad wa aakharu yadraxu laba nin oo miduu iil duwo oo laba xafaar midna qabaal jeex uu sameeyo midna arrinkiisa ma diidin rasuulku nebigu markuu dhintay saxaabadu ay isku qabteen nebiga sidaynu u aasnaa ma iil baynu u dunaa mise qabaal jeex haddii iilku uu waajib yahay taas mabay timaadeen sooma waxa ilaahay baynu sida roon inu noo doono aynu weydiisanaynaayoo labadii nin ee labadaa farsamo kala lahaa baynu cid u dirayna kooda soo horeeya inu tiisa qaadanayna waxaa soo horeeyey kii iilka duwi jiray marka ilaahay subxana wa tacala rasuulkiisa wuxuu u dooray in iil lagu aaso taasina waxay tusinaysaa meydka in iil lagu aasaa inay ka afdalsan tahay qabaaljeexa haddii aanay ciladi keenin sida inuu dhulku jilicsan yahay oo dee haddii iil la qodo xabaashu inay dunto oo laga baqayo mustaqbila alqiblati waxaa waxaa waajiba in la aaso mustaqbila alqiblati ay wayajib waxaa waajiba an yuudaca in la dhigo almeyit fii qabri mustaqbila alqiblati xaalo uu yahay mid xagga qiblada u jeeda waa waajib taas xataa isagoon qiblada u jeedin haddii la aaso waxaa waajiba inta aanu isbedelin in la qodo oo qiblada loo jeediyo sidaynu kusoo aragnay safiina nebigu wuxu uhi markuu qiblada ka hadlayay qiblatukum axyaan o amwaat waa qibladiinni haddaad nooshiin oo idinkaa u tukanaya iyo markaad geeriyootaan oo dee meydkii baa loo jeedinaya xadiidka abu daawuud iyo ay wariyeen sheikhulalbaanina waa xasan buuri waana sida muslimiintu weligoodba markaa wuxuu aasan jireen marka dhinaca midig baana sunno ah in loo dhigo in dhinaca midig dhulka loo dhigo waa sunna iyadu haddii dhinaca bidix dhulka loo dhigo laakiin qiblada u jeedo waajibkii intaa wuu ku dhacaya sunnuun baa laga tegey wayusallu buu ihi waa la siibayaa nadban sunna ahaan weeyaane min qibali ra'si xagga madaxa madaxiisa laga soo siibaya marka naxashka laga soo saarayo birifqin si markaa dabacsan baana looga soo saarayaa naxashka markaa meydka ma waxaa lala soo istaagayaa iilka dushiisa oo halkaasaa laga soo dhiibaya mise xagga lugaha qabriga tii laga soo dhiibaba waxa weeyaan waa jaa'is laakiin teebaa afdala oo sunno ah in laga soo dhiibo xagga lugaha qabriga xaggaasaa lala soo istaagayaa deetana madaxiisa sidaa loo soo dhiibaya looga soo siibayaa iilka waxaan u jeedaa naxashka inagu sidanaynu samaynaa taa way khilaafsanta iilka dushiisa in la soo istaagna sooma waa siday xanafiyadu qabaan laakiin sida madhabu shaaficiya uu yahay xadiidkana waafaqsani waa in qabriga lugihiisa lala soo istaago deetana xaggan loo soo saaro madaxiisa lasoo hor saaro oo naxashka laga soo saaro sidaa deetana loo soo wado iilka deetana lagu duwo saasaa sunna oo afdala haakada sunatu buu yidhi cabdullaahi bnu yaziid markuu aasayey alxaari wayaquulu wuxuu odhanayaa aladii ka yulxiduhu ka buddhigaya ee iilka gelinaya bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaan ku dhigaya waan ku buddhigaya wa calaa millati rasuuli illaah waxaanan ku aasayaa diintii nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam oo xadiidka abu daawuud iyo ay wariyeen ayaa sidaasi sheegay kaana ida udkila almeyitu alqabra qaala bismi illaah wabilah wacalaa millati rasuuli illah ama bismi illaahi wabillahi wacalaa sunati rasuuli illah calaa millati rasuuli illahi o calaa sunati rasuuli illah labadu way soo arooreen hadda la soco yaa akhrinaya ka buddhigaya oo qura dadkan kale qabriga dul taagan juuq odhan maaya waa la aamusaya wax kaloo la akhriyaa ma jirto kuwa iilka dhigaya marka loo dhiiba iilka ay gelinayaan intaa odhanaya dadka kaleo dhami waa aamusnaanayaan marka la sii sido iyo marka la aasayaba oo soomaalidu waxyaaba badan bay iska akhriyaan oo aan soo aroorin oo aamuskii la is-amray marka qofka la aasayana ka hor imanaya oo waxyaabaha de ay yidhahdaan waxaa ka mida waxa weeyaan marka ciidda lagu rogayo o kale hada xaqullah xaqu daa'imullah waa hadal jajabanoo xataa carabi ahaan aan sax u ahayn ma hada xaqullah xaqullaahi daa'imun miyay ujeedaan talow wakadalika waxa weeyaan markay iilka la dhigayana waxyaabo kale akhriyaan maxaa kamid waxyaaba akhriyaan ya yaasiin aduu wax soo arooray maaha taas dadka muslimiintaana noloshooda iyo geeriyooda waa inay shareecadu xukunto waa in wax ku daraan waa in ay iska ilaaliyaan laa ilaha ilaana way idhahdaan iyadana waa yahay wayudjacu waa la jiifinayaa fi lqabri baa la jiifinayaa bmanaa dhinaca dhulka loo dhigaya idijaac macnihiisu waa kaa ee yuudacu janbuhu cala alard ile marka dhinaciisa dhulka la dhigo ayuunbuu wejigiisu qiblada u jeesan karaa haddii qadaadka loo jiifiyo wejigiisu qiblada uma jeesan karo marka dhinaca dhulka loo dhigaya liyumkina tawjiihu ila alqibla qiblada in loo jeediya si ay u suurto gasho dhinaca midig baana sunno ah dhinaca bidix haddii loo dhigana lagu dembaabi maayo waajibna lagama tegin mar hadduu wejigiisu qiblada u jeedo bacda an yucamaqa marka qabriga la dheereeyo dabadeed bimacnaa qabriga in la dheereeya waa sunne ila inta ku filan waa inagii nidhi waa in la qodo qadar urtiisu inay soo baxdo iyo bahalu inay si sahlaan ula soo baxaan celinayso ka hor istaagaysa laakiin in la dheereeyaa qabriga waa sunne bacda an yucamaqa marka qabriga la dheereeye kadib qaamatan wa afdaluhu intiisa u wanaagsanna waa an yakuuna ay noqdo cumqu qotadiisu qaamatan joog iyo wabastatan iyo gacmoo la kala bixiyo inta ugu fiicani waa taas qaamatan waa nin dhexdhexaada joogii iyo gacmihiisa uu sidaa u taagay labada gacmood sidaa u taagay marka inagu inta badan maba gaadhsiinaba taas qabri intaa la gaadhsiiyaa uu yari waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ixfiruu waacmiquu waaxsinuu iyadoo meyd la aasayo qoda hoos qotada qabriga u dheereeya wanaajiya buuhi nebigu alayh salatu wasalaam qabriga waa in la simo gaaraan iilka oo meel dee qof qofku markuu nooliyay meel meesha uu doonay inuu jiifso sooma simo meydkana in loo simo weeye meesha oo loo wanaajiyo waay qaama wabastana cumar ibn khaaab radi allahu canhu ayaa laga wariyey awsaa cumar an yujcala cumqu qabrii qaamatan wabasta cumar baa wuxuu dardaarmay qabrigiisa in joog iyo gacmaha oo la kala bixiyey dherarkiisa in laga dhigo lakiin xasan albasri baa ka wariyey oo xasan albasrina cumar ismay soo gaadhin walihada waa munqaطic sanadkiisu waa kala go-anya wayusaaxu waa la simaya alqabru qabriga ee acla alqabr qabriga xaggiisa sare qabriga laba siyaabood baa laga dhigi karaa tasniim waa sida kuruska oo kale in laga dhigo saa loo kala rogo iyo tasdiix oo a dushiisa in saa loo simo si qubuurteennu ay u badan yihin labada tii la sameeyaba waa jaais laakiin waxaa afdala bay leeyihin shaaficiyu tasdiixa dushiisa sare in la simo nebigu wuxuu amray bitaswiyati اlqubuur qubuurta in la simo walaa yubnaa buu i lama dhisayo calayhi qabriga dushiisa dhisma in lagu sameeyaa ma banaana walaa yujasasu baashan aljis la ydhaa oo jibsiga baashan aynu idhaahno lagu samayn maayo walaa yuktab caleyh waxba lagu qori maayo nebigaa diida an yujasas alqabru qabriga in la nuuradeeyo wa an yuqcad caleyh lagu dul fadhiisto wa an yubna caleyh iyo in la dhiso iyo wa an yuktab caleyh iyo wax lagu qoro iyo wa an yuuaa in lagu dul istaago intaba nebigu waa diiday sida abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ay wariyeen ciiddii markaa qabriga laga soo qoday ayuunbaa lagu celinaya wax dheeraadoo kale laguma darayo inay dee xaaja keento mooyaane oo haddii ciiddii ay dhulka ka soo coweydo qabriga qabrigu dhulka waa inuu ka yaro sarreeyo qadra shibrin taaka in leegoo kale si loo garto dee meeshani qabri inay tahay on loogu dul istaagin ama mar labaad dee aan loo qodin oo xabaal labaad aan looga dayin meesha lakiin in dhismo intaa ka dheer laga sameeyo lama ogolo walaa bas xaggan dhagaxantan aynu dul dhigno hadday xaaja keento laa basa oo dee markii la eegay ee arintaasi tajribo iyo khibrad lagu eegay la ogaaday haddaan dhagaxantaa la duldhigin xabaalo inay baaba'ayaan markaa dee waa la duldhigi karaa si qabrigii loogu ilaaliyo laakiin haddii aanay uba baahnayn xabaaluhu dee ziyaaday noqonaysaa ciiddii laga soo qoday dheeraad ka ah in laga daayo wey walaa ba'sa buu uhi wax dhibi bilbuka ilmadii kuma sugnaan cala almayiti meydka laga dul ilmeeyo markaa nusakha badankoodu bilbukaa'i bay qoraan saxna maaha hamsay raaciyaan bilbuka wey albuka iyo albukaa'una waa kala macnaba oo albuka oo hamsada aan wadani waa ilmada waa damcu lcayn waa inay ishu ilmayso iyadoo wax dhawaaqi aanu jirin albukaa baa la dhaa waana ta bannaan albukaau oo hamsi ay u dambayso waa oohinta sawdka iyo dhawaaqu uu la socdo taasina ma bannaana marka walaa ba'sa wax dhibi ama dembi ahi bilbuka ilmadii kuma sugnaan cala almayiti meydka loo ilmeeyo ama laga dul ilmeeyo qabla almowt wa bacdahu markuu dhinto iyo inta markay naftu ay ka baxayso ee aanu dhimanba nebiga hi in allaha laa yucadibu bidamci اlcayn isha ilmadeeda ilaahay qofna kuma cadaabo walaa bixusni اlqalb iyo murigada qalbiga toona walaakin yucadibu bihada kaasuu wax ku cadaabo ashaara ilaa lisaani carabkuu tilmaamay aw yarxam ama uu ku naxariista haddii la qayliyo oo hoog iyo ba iyo waxaa loo yeedho dee taa cadaab baa ka dhalanaya haddii waxa weeyaan ereyo wanaagsan lagu hadlo oo ilaahay cid ka khayr badan igu bedel oo ilaahay la baryo xaaladdaasi raxmadda ilaahay baa lagu helaya xadiidka bukhaariy muslim baa wariyay cali bni cumar nebiy llahi maxamed markuu ilankiisa ibraahim uu dhintay muxu uhi ina alcayna tadmac ishu waa ilmaynaysa albuka waa kaa wاlqalba yaxzanu qalbiguna wuu murugoonaya walaa naqulu ilaa maa yardaa rabbuna rabbigayo wuxuu raalli ku yimi wax kala odhan mayno wainaa bifiraaqika ya ibraahimu lamaxzunuun inaad naga tagto aad naga geeriyootana waa ka murugaysanay ibraahimu muslim baa wariyey can jaabir wuxuu ihi min ayri nawxin iyadoo wax baroori aanay la socon yakunu lbuka alayhi ilmaynta loo ilmaynaya wax noqonaya min hayri nawx iyadoo wax baroori aanay la socon nawxu waa maxay waa rafcu sawtin binad waa in lagu qayliyo lagu dhawaaqo sheegista la sheeg sheegayo qofkaa dhintay wanaagyadiisii waana xaaraantaasi nabigu wuxuu yihi annaaixatu ida lam tatub qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyama calayha sirbaalu min qatiraan wa dircun min jarab gabadha baroorata maalinta qiyaame waxaa la soo joojinayaa iyadoo xidhan maro markaa dee ka samaysan diric ka samaysan xanuunkan la yidhaahdo candhada iyo go weyn iyadoo huwan oo qatiraan geedka la ydhaha ka samaysan oo mid aada u xog guba ah walaa shaqi thawbin ilmadaasi oo mara dilaacinina aanay la socon oo maryahoo la dildilaaciye iyo jidhka meelo ka midoo la garaaca iyo timahoo la rifay iyo ciidda oo laysku qasa iyo dhulkoo laysla dhaca iyo waxaasoo dhami waa afcaal jaahiliya oo tusinaya qofkani qadarka ilahi inuu ka cadhaysan yahy nebiguna wuxuu sheegay dadka waxyaabaha sameeya inay dayre ka yihiin wayucazaa buui waa la tacziyadaynayaa ahluhu qofkaa dhintay ehelkiisi ehelkiisu waay qaraabadiisii iyo kullu man yuxsinuhu mowtuhu qaraabadoo qura maaha waa qof kasta oo qofka geeridiisu ay murugo gelinayso rasuulku wuxu uhi ma min mumini yucazi akhaahu bimusiiba ila kasaahu llahu subxaanahu min xulal ikaraamati yowma alqiyaama muslim kasta walaalkii musiibo ku dhacday ka tacsiyadeeya ilaahay wuxuu huwiyaa maalinta qiyaame isku joogyada maamuuska xadiid saxiixa weeye oo waxaa wariyey ibnu maaja xasanu sheikh اlalbani marka waa sunne tacsiyadayntu intaan meydka la aasin iyo marka la aasin kadib labadaba way ansaxaysaa laakiin waxa fiican bay idhaahdaan an yakuuna qabla dafn intaan la aasin ka hor waayo wakhtigaasay murugadu u daranta ilaa alaaثaةi ayaami watastamiru tacziyatu tacziyadu way soconaysaa ilaa alaaثaةi ayaamin saddex maalmood ilaa akhiri alaaثaةi ayaam saddex maalmood tooda u dambaysa ilaa laga gaadhay oo min bacdi dafnihi saddexdaa maalmood oo ka bilaabmaya marka la aase kadib marka saddex maalmood xaggee laga keenay waxay dhahdeen saddexdaa maalmood ayay murugadu weli taagantay sida khaalibka saa awgeed ayaa nebigu u yihi laa yaxilu limra'atin tuuminu biاllahi walyowmi اlaakhir an tuxida calaa mayitin fowqa alaaثin ila calaa zawj gabadh uma banaana ilahay aakhiro rumaysan inay isu basaasiso qof dhintay saddex maalmood ka badan in qofkaa dhintay ninkeeda uu yahay mooyaane isaga afar bilood iyo toban habeen bay hengafta sidaysa marka xadiidku wuxuu daliilu yahay saddex maalmood baa gabadhii loo ogolaaday qofaa ninkeedii ayn hadduu dhinto inay dee isbasaasiso quruxda iyo cadarka iyo waxyaabaha inay iska dayso marka taasi waxay daliilu tahay saddexdaa maalmoodee u horeeya geerida qofka inay murugadu taagan tahay walaal saddexdaa maalmood baa qofka la tacsiyadaynaya saddexdaa haddii la dhaafo murugadiiba way baaba'dayoo tacsiyadayntu maxay sababaysa inaad dib u xusuusiso oo murugo cusubi qofka ay ku bilaabanto marka waxay leeyihiin waa haddii labada qofba ay joogaan ka wax tacsiyadaynaya iyo ka la tacsiyadaynaya haddii midkood uu maqan yahay marka ay kulmaan unbaa markaa tacsiyadu ay ahaanaysa ama ay dhacaysa ahlucilmiga qaarkood waxay dhahdaan tacsiyadayntu wax muddaa ma laha ee inta murugadu ay taagan tahay tacsiyadayntuna way taagan tahay walaa yudfanu la aasi maayo buu ihi inaani laba fii qabrin ay waaxidin qabri qura laba lagu wada aasi maayo macnaa waa xaaraan sida muctamadka in laba qof qabri lagu wada aaso xataa maxram ba haysu ahaadaane inan iyo hooyadiiba ha noqdaane waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xaalat likhtiyaar xaalad aan dhibaato iyo daruura aanay jirin laba qof qabri kuma wada aasin walihada wuxu uhi ila lixaajatin arrintaa inay xaajo iyo baahi keenta mooyaane waay xaajada maxay noqon kartaa dhulkii baa yaraaday oo meel dadkii lagu aasaba lama hayaba marka laba iyo dee ka badan qabri waa la isugu geyn kara ama dadka dhintay baa badan dee dagaal baa dhacay sidii uxud oo kale nebigu calayh salatu wasalaam dee dagaalkii uxud laba iyo buu hal qabri isugu geynayay markaasuu la ayuhum aktaru akhdan lilqur'aan koodeebaa qur-aanka u xifdi badan kaasaa iilka lagu horreysiinayay faidaa ushiira lahu ila axadihima qadamahu fi laxm sababtu waxay noqon kartaa markaa dadka dhintay oo batay sida dagaal awgii inay ku dhintaan ama xanuun dee waba dadka waxa weeyaan maaruqa ama dee qaraxyada iminka dhacayoo kale ka war ama dhismaa dad badan ku dumay ama qaraq baa dhacay deetana waxa adkaatay in qof walba qabri lagu aaso marka laba iyo ka badan baa qabri lagu aasi karaa laakiin masalo faham u baahan baa jirta marka la leeyahay laa yudfanu inaani fii qabrin maxaa looga jeeda ma god la isugu geyn maayaba maya maaha saas laba iyo ka badan god waa laisugu geyn karaa macnuu waxa weeye hal iil lama wada gelin karo ama hal qabaal jeex lama wada gelin karo laakiin godka qura dhinaca qibladana midbaa iil looga dugi kara dhinaca kale mid kalea iil looga dugi kara marka mid walba dee goonidiisa loo aasay ma ma taasi noqon maysa in laba qabri lagu wada aasay laba qabri lagu wada aasi maayo waxaa looga jeedaa hal iil la wada gelin maayo ama hal qabaal jeex lagu wada ridi maayo saasaa looga jeeda haddii midba dhinac qabriga ka mida lagu aaso mid walba qayb loo jeexo ama mid walba iil gooniye lagu aaso